بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مسؤولينتا golayaasha qaranka ee kala duwan saraakiisha ciidamada qaranka asluubta iyo booliiska iyo dhammaanba muwaadiniinta saxaafadda kala soco ka socota munaasabadda tan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad uga aada ugu faraxsanahay saraakiisha ciidamada kala duwan ee ay ka muuqato haybaddii ciidannimo hannaankii derajada ee hoggaaminta iyo kala dambaynta ciidanka ciidamadu waxay ka mid yihiin astaanta qarannimada waxayna dalka u leeyihiin muhimmad weyn oo aan la'aantood dawladnima jiri karin annagoo ka duulayna mudnaanta ciidanku u leeyahay qaranka waxaanu xukuumaddana ay kor u qaadday mushaarkii sannadkii nooga horreeyey ee aanu kordhinnay boqolkiiba boqol iyada oo ay nootii la qabiyo aad u badan dhaqaalaha dalkuna aad u hooseeyo deen culusna nalagu lahaa khasnadda dawladduna ay madhnaayeen waxaad og tihiin qalabka iyo saanadda aanu ciidanka ku soo kordhinnay oo gaadhaya boqol iyo koob iyo labaatan gaadhi waxaan u howlgallay sugidda tirada ciidanka dhabta ah ee ciidanku ee ciidanka qarankani haysto iyo iyadoo aanu ka saaray in ka badan laba saddex kun oo caagla ahaa taasoo aanu ku bedelnay halkoodii ciidamo cusub oo hawlgeliyey oo la hawlgeliyey waxaanay ahayd hawl culus oo aanu ku ammaanayno saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeyey darajada ciidanku waxay ka mid ahayd himiladii qaranka waxaana ahayd higsigii xisbigayagii aanu ballan qaadnay xilligii ololaha doorashada aanu ku jirnay waxaan ku faraxsannahay in riyadaasi ay dhabowday oo aanu maanta kumanaan ciidamada kala duwana ay qaranku ku lubisan yihiin darajadii waxaan jecelahay inaad inaan idin darasiiyo dadaalka la geliyey derajada iyo iyo iyo diyaarinteedu maahayn wax hawl yar sidoo kale dhaqaalaha ku baxayna saraakiisha kala duwan ee alifla ilaa genaraal arrin fudud may ahayn waxa idin waay waxaynu idin idiin hurnay annaga oo ogsoon kaalinta aad qaranka kaga jirtaan maanta waxaa laydin diyaariyey kulliyaddii saraakiisha ciidanka oo loo qorsheeyey inay dalacaddii ugu horreysay ee tababarka saraakiisha uu maanta ka ka bilaabmo jaamacadda tan sidoo si loo helo ciidan aqoon leh oo qaran oo kara oo garan kara waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran gebagabadii waxaan jecela inaan kelmad ka idhaahdo arrinta shidaalka jinaal ee shidaalka iyo diyaarinta iyo diyaaradaha ethoopia airline arrintanoo ay mas-uuliyiinta mucaaradku tilmaamo khaldan ka bixiyeen bulshadana ay ku soo dhex tuureen hadallo aan lahubsan aflagaada aan loo loo midaadayn iyo mararka qaarkood oo ay ku baaqayaan hadallo ay qarnimada waxyeelo ugu dhimayaan nabadgelyada iyo dalka ay mugdi ka gelinayaan walaalayaal shirkadda jiraal may bixin ee way hakisay shaqadeedii ethoobiya airline waa shirkadda ethoobian airline wax ceeb ah kama ay sheegin madaalka hargeysa waxayna ahayd been la abuuray la abuuro la buubuuliyada ahay waa ilaahay mahaddii dalka somalilan waa nabadgelyo waxaanu marayaa meel fiican oo lagu faano mana jiraan haba yaraatee wax hoosu dhaca oo ku soo kordhay nabadgelyada dalka wuxuu dalkan leeyahay ciidamo heegan u ah oo nabadgelyada dalka ilaaliya wuxuu leeyahay bulsho u diyaara oo u darban ilaalinta dalkooda waxa uu leeyahay dawladu daacada oo ay ka doorteen codkooda waxaa waxay kala og yihiin cidda dhaqaalaynaysa dadka ee dhisaysa dalka ku hawlan horumarintiisa iyo kuwa cayda iyo afishaarnimada la taagan gidarada ee u samaystay golayaashii sharci darrada ah bulshada reer somalilan waxaan leeyahay nabadgedi nabadgelyadina ilaashada ciidanka la shaqeeya caawiya isbarbartaaga isku duubnaada oo qarnimada u midooba wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu